أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu لlh رb العاalمين وصلى اllه وsلم عlى نبيinا mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd casharkeena caaw wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuraة الmuزmil tafsiirkeeda suurat lmuzammil waa suura makiya qur-aankii qabla alhijra soo degay bay ka mid ahayd weliba hore ilaa marka laga reebo aayadda dambe ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min huluthay lleyl oo aayadda iyada qeybta hore ee suuradda ayay nasakhday culimada marka mufasiriinta intooda badan waxay maraan suuradda aayadeeda dambe inay tahay aaya madaniya oo qur-aankii bacda alhijra soo degay inay tahay riwaayaadka caa-isha marka la fiiriyo oo xadiidka suuraddan iyo tafsiirkeeda ka waramayana waxaa laga fahmaa in suuradda awalkeeda iyo aayadda dambe sanad ay u dhexaysay marka sanad inay u dhexayso waxay keenaysaa haddii bicada awalkeedii awaa-isheedii suuraddan ay soo degtay hal sano ka bacdina ina rabbaka yaclamu ay soo degtay weli inay makiye labaduba ay wada yihiin waayo nebiga hore lagama dirin saddex-iyo toban sano maka joogay xadiidkaas haddana bacdi ahlilcilmi meesha sanadka iyo waxyaabaha iyo ku tacalluqo way ka hadhadlaan qaarkood marka adigu khilaaf baa ku jiro aayadda ugu danbeysa inay madaniye tahay ama inaynan madaniye ahayn laakiin in aayadda suuradda aayadeeda hore in lagu nasakhay aayadda dambe muddana ay u dhexaysay iyada taa war kama taagna suuradda magaceeda suuratulmusamil ayaa la yiraahdaa masaaxifta saasay ugu qoran tahay tafaasiirtana sidaasay ugu qoran tahay kutubta axaadiidtana sidoo kale macaanida ay suuraddan ka warramaysana macaani aada u xeel dheer bay ka warramaysaa dacwadii nebiga sala allahu calayh waali wasalam bilowgeeda ayay ka warramaysaa oo nebiga sal ll ly slam in muhimmad weyn loo soo diray ee inuu isduuduubo oo gurigiisa isku duuduubo inaan loo dirine bal muhimmad weyn in caalamka uu sugayo muhimmad weynna loo diray muhimmadaana inuu u istaago oo aynan ahayn marnaba inuunan cabsanin ama uunan isduuduubin waxaa suuraddu ay sidoo kale aada ugu tirtirsiisay nebiga sal ll ly slam ku-xirnaanshada rabbi sida baahida weyn ee loo qabo inuu rabbi ku xirnaado oo ugu xirnaado acmaashiisa qalbiga sida tawakulka iyo alla tala saarashada iyo inuu alle isku halleeyo keliya iyo acmaasha badaniga sida salaad iyo inuu salaadii iyo marka uu u istaago ku dadaalo weliba habeenkii oo waqti degan oo qiraa'adiina aada loo fahmayo ay tahay iyo midda kalena ay tahay dikriga iyo alla xuska iyo mar walba in carabkiisa uu rabbi ku xuso subxaanahu watacaala acmaashaas oo marka isugu jirta mid carabka laga sameeyo iyo kuwo jirka laga sameeyo iyo kuwo qalbiga laga qabto oo acmaal iraadaad iyo niyaad isugu jiraba in baahi weyn uu u qabo nebiga sal ll slam iyo cid walbaba ay baahi u qabto si ay rabbi subxaanahu watacaala ay ugu xirnaato weliba dacwada iyo xaqa oo dadka loo sheego iyo in loo kaalmaysto ilaah ku xirnaan in loo kaalmaysto suuradda dersi aada iyo aada u weyn ayay dhinacaas marka ay nooga dhigaysaa oo ruuxa waxaa isku xilan dacwadiisa iyo diintii mas-uuliyaadkeeda inuu u istaago iyo inuu rabbi ku xirnaado oo kullamaa uu rabbi ku xirnaado ayaa kullamaa wixiisu miro dhal ay noqonayaan waxa dambe ee uu markaa yacni waxa uu dadka u sheegayo ama mas-uuliyaadka waaweyn ee uu gudanayo ee waxaa suuraddu sidoo kale ay ka hadashay dacwadii nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam ee daaqigii fircoon uu ku- uu ka hor yimid taa un inay la mid tahay kuwa qurayshna ay isku dayayaan inay nebiga uga hor yimaadaan sala allahu calayhi wasalam ee ilaahayna ummadihii hore waa ka adkaaday waana ka argoostay kuwanna sidaas ayay khatar u yihiin oo taas marka inay ka cabsadaan la yaabka adiga lagula yaabayo waa lagaaga horeeyey oo fircown ayaa wuxuu la yaabay nebiyullaahi muusa sida adiga aada ugu dhex dhalatay quraysh ayaa nebiyullaahi muusana fircown oo ugu dhex dhashay qoomkiisa alam nurabbika fiina waliidan walabista fiina min cumurika siniin waatay soo yidhaahdeen adigana kuwan quraysh maadaama aada ku dhex dhalatay oy ku yaqaanaan ayaynan ku rumaynaynin oo aynan yacni ihtimaam iyo daryeel aynan ku siinaynin waxa aada waddo aynan aada ugu fiirinaynin marka tii oo kale un weeyaan baa laleeyahay middan aakhirka suuraddana marka infaaqa iyo waxbixinta iyo ayaa rabbi uu kaga hadlay suuradda marka aqraaddeedu waa meelahaas qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuhaa hooy almusamilu midka isduuduubayow yacni kan isduuduubayow almusamil asalku waxaa weeyaan almutasamilu midka isduuduubaya ta baa ku jirtay zaayidi baa lagu idqaamay wa hada qowlu jamiici ahli luga sidaas weeyaan min tazammala tazamala bimacna ltafa waa isduuduubay waay maradiibuu isku duuduubay yaaduna waa xarfu nidaa qof marka loo dhawaaqayana waxaa la yaqaan in magaciisa loogu dhawaaqo laakiin marka laga leexdo magaca ee tilmaan loogu dhawaaqo ama xaalad uu markaa ku sugan yahay loogu dhawaaqayo waa khilaafu muqtada daahir muqtada daahirkii ayaa la khilaafay qariina marka waa inay jirta iyo macno aada iyo aada u weyn macnahaasuna waxa uu noqonayaa ee waxaa ku jiro dhowr macnoba waa loogu baxaa laakiin halkan hadda macnaha ku jiro waa taladuf ayaa ku jiro ee u dhimrin nabiga sala allahu alayh waali wasalam loo dhimrinayo taladuf iyo irtifaaq yacni midkaagan isduuduubayow muhimmad weyn baa kuu taalle istaag oo xaaladaa yacni markaa sidaa ku anfici mayso isagii baa marka loogu dhimrinayaa oo loogu turayaa loogu naxariisanayaa marka nidaha calamka sidaasaa looga leexday asalka almusamil nebiga magac uma aha salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sida suhayli ou sheegay fi rawdi lunuf oo waxa uu yihi min asmaai nabiyi sal l slam musamil ka mid ma aha ee musamil waa xaalad nebigu ou soo maray oo ilaahay ugu dhawaaqay waayo maahane isaga magac uma aha almusamil magac umaynan ahayn nabiga sala allahu calayhi wasalam yaa ayuhaa hooy almusamilu midka isduuduubayow oo marada isku duuduubaya sababta loo yidhi waa maxay macna in la yidhaaha xadiidkii waxyiga markuu ka hadlaayey waa kii nebigu uu qisadii ay ahayd intuu nebigu soo baxay khadiijo uu usoo laabtay markii qaaru xiraa waxyiga uu ku arkay oo jibriil uu u waxyoodayo iqra' maa ana biqaari'in iqra' qaala maa ana biqaari'in qisadaa markay soo martay ayuu soo laabtay waa kii usoo laabtay khadiija oo xaaskiisa ahayd waa kii ku yidhi zamiluunii zamiluunii iduuduuba iduuduuba ayuu yidhi marka taas waaye marka dhacdadaas waaye waxa yaa ayuha almusamilu loo yidhi macnaha labaadna waxa uu yahay almusamil in loo yidhi bimacna almudathir un inay la macno tahayo markii qaaru xiraa iqra' kula soo degtay waa tii waxyigu uu kala go-ay ayaan markii uu ka maqnaa malaga ee uu markaa kadib ayuu jibriil arkay jibriil oo markaa bayna asamaa'i waalardi kursi fadhiyo malagii uu arkay marka qaaru xiraa uu ku arkay mar allaale markuu isha ku dhuftay wuu ka cabsaday nebiga sal ll l slam markaasuu wuxuu yidhi dahiruunii dahiruunii war busto iyo maro igu duuduuba iduuduuba marka dahiruunii zamiluunii middaas inay tahay labada macnoba waa suuragal marka macnuhuna waxay tahay de arrintan isduuduubid kaaga hari maysee ilaahay baa ku doortay oo kuu doortay muhimmad aada u weyn marka isduuduubid iyo waxaa ka bax oo yacni rabbigaa u istaagoo caabud dadkana u dig oo waxaan ay caabudayaane shirkiga iyo waxa ilaahay keyrkii ay caabudayaane shirkiga uga dig howl weyn baa kuu taalwana yaa ayuhaa hoyalmuzamilu midka midkan isduuduubayow qum istaag alleyla habeenka istaag lisalaati salaad isu taag darteed ilaa qaliilan wax aada u yar maahane wax yar maahane nisfahu habeenka nuskiisa istaag ay nisfa leyli habeenka barkii istaag aw amase unqus nuqsaami minhu min annisfi niska ka nuqsaami qaliilan wax yar ka nuqsaani ow amase zid kordhi calayhi cala nisfi niska ka kordhi yacnii wax yar niska ka badiyo ka kordhi waratil kala dhigdhig alqur'aana qur-aankii kala dhigdhig tartiilan kala dhigdhigid kala dhigdhig marka isla markiiba awaamir iyo baa la farayoo qum istaag alleyla habeenkii istaag marka qumi leyla waajib miya marka arrin amarkaani mase waa sunna waajib u ahaa markii hore nebiga keliya miyuu waajib ku ahaa mase macal ummadda waajibay kula ahayd khilaaf baa ku jiro bacdi ahlilcilmi waxay leeyiin macal ummadda waajibay ku ahayd markii dambea la fududeeyey markay tababarteen oo jidka lagu riday oo ay markaa yacni aada u tababarteen ayaa laga daayo faqra umaa tayasara iyo la yiri amaa markii hore waajibay ahayd nacam ee hadday waajib ahayd kulli waajib ay ku ahayd dabadeedna la nasakhay wujuubka ma waxaa laga reebay muslimiinta keliya mise macal nebiga waajibkii waa laga reebay iyadana waa maxal kaloo axaadiid iyo aathaartu ay ka hadasho ama qur-aanka looga hadlo bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin nebigu qiyaamuleylku waajib isaga wou ku ahaa laakiin ummadda inta kale sunna u ah ayuu u yahay saa darteed marka waxa la nasakhay oo wujuubka laga nasakhay waa ummadda ummadda ummadiisa isaga maaha isaga waajib waajib buu ku ahaa markii horena uu ku ahaa gadaal dambena marka waajibnimada unbuu baaqi u ahaa qum istaag alleyla habeenkii istaag lisalaati salaad isu taag ilaa qaliilan wax yar ma ahani fi ibtidaai lamri marka farad buu ahaa markii dambea nasakhana waa gaari waa arki doonaa nisfahu alleyla ka bedel sida fiican nisfahu habeenka nuskiis istaag nus saacdaha habeenka bar istaag ow amase unqus yaree oo nuqsaami minhu min annisfi niska ka yaree qaliilan wax yar ka yaree marka haddii niska laga yareeya muxuu noqonaa thuluth habeenka saddex dalool oo dalool istaag marka saddex dalool dalool nus waa ka yaryahay ow amase zid kordhi calayhi cala nisfi niska ka kordhi nis marka laga kordhiyana muxuu noqonayaa thuluthaan saddex meeloodoo laba meel markuu istaago nus waa ka badan yahay xoogaa buu ka badan yahay waratil kala dhigdhig marka qur-aan mar haddii habeen la sheegay qiyaamuleylna la sheegay de qur-aan baa la akrinaa oo salaada waxa lagu aqriyo yacni waxa ugu ama arkaanteeda ugu weyn qiraa'ada ugu weyn marka awsid ama kordhi calayhi cala nisfi ka ziyaadi waratil kala dhigdhig alqur'aana qur-aankii kala dhigdhig tartiilan kala dhigdhigid kala dhigdhig oo qur-aankii marka yacni kala dhigdhig ibnu cabaas wuxuu yihi ay bayinhu bayaanan kala cadday oo xuruuftii mid walba marajkee makhrajkiisii sii sifadiisii sii bixaytu qofka ku dhageysanayo waxa aada sheegayso uu garan karo ayb macaanidaas baana marka ay ku wada wareegayaan aqwaasha mufasiriinta nebiguna sala allahu alayh ali wasalam sidaas buu ahaayo anas ayaa waxaa la su-aalay kayfa kaanat qiraa'atu nabiy sal l slam nabiga qiraa'adiisu siday ahayd faqaala wuxuu yidhi kaanat maddan maddan qiraa'adiisu waxay ahayd mid taag kala taagtaagan oo kala baxbaxsan uma qara'a wuxuu aqriyay bismi illaahi araxmaani araxiim yamuddu bismi illaah wayamuddu araxmaan wayamuddu araxiim saa buu ku tilmaamay ibnu mascuud baa sidoo kale waxaa u yimid nin markaabuu wuxuu ku yidhi qara'tu lmufasala alleylata fii rakcatin caawa xalay waxaan akhriyey buu yidhi mufasalka jallaadka qamiis suuratu qaaf ilaa inta ka hooseyso ayaan hal ragcad ku akhriyey buu yidhi fa qaala markaasuu ibnu mascuud wuxuu yidhi hadan ka hadi shicri boobsiis miyaad ku akhrisay sida shicirka loo boobsiiyo gabayga maiska boobsiisay oo sida gabayga oo kale miyaad u boobsiisay laqad caraftu nadaa'ira alatii kana nabiyu sal l slam yaqrinu baynahuna waxaan garanaa buu yihi labalabadii nebigu isku xiri jiray fadakara cishriina suuratan min almufasali buu sheegay oo labalabo isugu xiray marka wuxuu diidayaa markaa mar kalena ibnu mascuud wuxuu yihi laa tanfuruuhu nahra daql qur-aanka ha firdhinina sida timirta midda bololka loo firdhiyoo kale qofka timirta iyo yaqaano markuu ama iibinayo kale markuu inuu kala sooco rabo wixii bolola inuu ka tuuro rabo waa boobsiinayaa dhag dhag dhag dhag buu ka siinaya saasoo kale ha u tuurtuurinina qur-aankii macnaha ayb walaa tahuduuhu hadda shicri sida gabaygoo kalena ha u boobsiinina oo wuxuu yidhi qifuu cinda cajaa'ibihi qur-aanka meelaha cajaa'ibtiisa ku istaaga waxarikuu bihi lquluub quluubta ku dhaqdhaqaajiya marka walaa yakun hamu axadikum suurata midkiin hamigiisana younan noqonin inuu suuradda dhammeeyo bis juska dhamay suuradda dhamay subaca dhamay iyo midkiin hamigiisu yaynan saan noqonin ayb sidaana marka ibnu mascuud ayaa saa isagana yidhi way badan tahay marka axaadiidta kusoo aroorta qur-aanka in la tartiiliyo oo la kala dhigdhigo oo la kala saarsaaro si markaa qofka uu ugu tadaburo oo tadaburka u suurto galo waayo hadafka qur-aanka loo akrinaayo macaanidiisa in la fahmo waayo innaa sanulqii calayka qowla thaqiila innaa anagu sanulqii waan ridi doonnaa calayka adiga korkaaga qowlan ayaanu ku ridi doonnaa hadal hadalka oo thaqiilan aada u culus jumladan marka inay tahay jumla musta'nafa istinaaf baa ku jira oo bayaani ah maxay bayaaninaysaa aayadani ama bayaan ay u tahay sababta qiyaamuleylka nebiga loo amray inuu istaago salaad isu taago oo uu qur-aan ku aqriyo qur-aankii u kala dhigdhiga maxaa loo amrayna hadal culus baa lagugu soo dejina waayo marka oo u baahan tacaqul iyo garasho iyo faham iyo fiirfiirin iyo u baahan marka jumladani waxay fasiraysaa jumladii qumi leyla ilaa qaliilan ilaa aakhiriha isti'naaf bayaani abaa marka ku jira oo waxaa la leeyahay marka nafsadaada ha u diyaargarowdo hadal culus baa lagugu ridayaaye naftaadii marka ha u diyaargarowdo sanulqii ilqaagaas ama rididaasuna waxa ay tahay gaarsiinta unbaa laga wada waxyigan kusoo gaarsiinaynaa culayska oo waxyigu culus yahayna meelo badanay ka abbaareen mufasiriinta qaar waxay yidhaahdeen culaysku waa camalka akhrintu waa fududahay laakiin ku camal falka waxay u baahan tahay jiddiye iyo dadaal iyo nafta oo lala dagaalamo oo shaydaankaoo lala dagaalamo iyo howlay u baahan tahay waa culus tahay marka marka min jihati alcamali bihi ayaa marka waxyigu uu u culus yahay qaar kale waxay yidhaahdeen hiqalka iyo culaysku waa wacdiga iyo waciidka qur-aankii wacdi baa ku jira ballanqaad waciid baa ku jira goodi xalaal iyo xaaraan baa ku jirto takaaliif ayaa yacni ku jirto culaysku halkaas waaye marka qaar waxay yidhaahdeen thaqiilan waa khafiifan cala allisaani thaqiilan fi lmiisaan carabka waa ku fudud yahay miisaankuna aada buu ugu culus yahay xagga ajarka ayb macaanidaasay marka ku tilmaamaan waxaa kaloo thaqiilan laga macneeyaa waa barakaysan yahay oo macaani badan baa ku jirta oo qofku cajaa'ibtiisu aynan ka dhammaanaynin inaa anagu sanulqii waan ridi doonaa yacni waa ku waxyoonaynaa un weeyaan caleyka adiga korkaaga ayaan ku ridi doonaa qowlan hadal hadalka oo thaqiilan aada u culus waxyigu marka waa culus yahay oo qofkii markaa wax fudud inuunan ka dhiganin culayskiisuna ad waxaa tusayo zayd bnu thaabit markuu yidhi nebiga ayaa bowdadeyduu ku jiifay markaaba waxaa kusoo degtay laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru ulidarari hayru ulidarari marka aayadda markii hore maku jirin laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina wاlmujaahiduuna fii sabiili illahi bay ahayd markii dambea waxaa kusoo cabdla cabdullahi bn umi maktuum u yimid indhala-aantiisii iyo ka cudur daartay hayru uli darariyaa soo degtay marka isagoo marka bowdadeyda ku jiifo ayay kusoo degtay buu yihi kaadad waxay sigtay buu yihi marka yacni bowdadeyda aniga taruddu waxay sigtay inay burburto iyada dhanba waxyiga nebiga culayska shayga ku degayo siduu u culus yahay waxay ku dhowaatay buu yidhi bowdadeyda inay baaba-do ay burburto hiqalkiisa waxaa ka mid a rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka lagu soo dejiyo hma caaisha waxay leedahay maalin qabow badan oo dadku ay jaraynayaan ayaa qur-aan kusoo degayaa isaguna waa dhididaan wainahu layatafasadu caraqan isagoo marka dhididka uu ka da-ayo xaalaad marka nebigu wuxuu lahaa waxyiga markuu kusoo degayana laga garto marka hadal culays baa kusoo degayo lowlaa alla ounan u fududayn lahayn maba xamili kari lahaynba nacam suuratu saba waxaan kusoo marnay malaa-igta marku alla waxyiga ku hadlaayo inaynanba xamili karin oy dhacayaan oy suuxayaan walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu xata ida fuzica can quluubihim qaluu mada qaala rabukum qaluu lxaqa wahuwa alcaliyu lkabiir culayska marka waxyaabahaas oo dhan baa marka ku jiro ina naashia marka qofku hadda culayskaa inuu dareensanaado mas-uuliyad qur-aanku inuu yahay waxyigu inuu mas-uuliyad yahay in layska weydiinayo qiyaamaha adduunyada sharaf dadka mu'miniinta la siiyey inay tahay oo la su-aalayo qiyaamihii su-aal inuu wato waxaa dhan marka in la ogaado ee aan qur-aanka la fududaysanin sida ay hadda dadkan marka dadyowgan maadada ku ta-ahuray oo yacni diin la-aanta ku ta-ahuray oo adduunyadan marka iska noqotay diin la-aanta iyo ruux la-aanta adduunyadan iska noqotay dadka inta ku ta-ahuro qur-aanku uu la yaryahay oo uusan macnoba lalahayn ee qofkii yaqaanna uusan macno lalahayn ku dhaqankiisuna uunan macno lalahayn ee isaga yacnii xal in laga raadiyaa aynan macno ugu fadhinin ma aha ilaahay qur-aankan ku hadlay ayaa wuxuu leeyahay ee koonkanna abuuray ayaa wuxuu leeyahay innaa sanulqi calayka qowlan thaqiilan marka wax yar in lagu bedesho waxaa weeyaan nicmadii rabbi oo laga tegay waay oo la nacayo ina naashi'ata alleyli habeenka saacadihiisa hiya iyada ayaa ashaddu darnaan badan wad-an xagga taagsiga ku taagsiga wa aqwamu iyada ayaa toosnaan badan qiilan xagga oraahda iyo hadalkana iyadaa ku toosnaan badan ayb ina naashi'ata alleyli naashi-adu waxaa laga wadaa saacadda ina saacaati lleyl habeenka saacadihiisa way waayo saacad walba waa bilaabane saacadda kale waa bilaabane ta kale waa bilaabane sidaas way marka waxaa kaloo la yidhaha annaashi-atu waa tilmaan qofka qiyaamuleylka ku jiro ee habeenka nooleynayo hadba marka yacni wuxuu bilaabayaa ou inshaynayaa saacad habeenkii ka mid ah ayuu gudagelayaa markaabay waxay u muuqanaysaa marka daruur oo kale ilaan asal luqada annaashia daruurta waa la yidhaha naashiatun daruurta roobka soo bilaabaysa naashia la yidhaha qofkan habeenkii markuu qiyaamuleylka usoo tooso nooleyn ayuu bilaabaa habeen marka habeenka yacni saacaddaasi saacad uu marka ahaysiinayo waayu cibaado ku nooleynaya midda kalena sidoo kale midda kale sidoo kale wahaakada sidaasna waa la yidhi ayb qumi leyla ilaa qaliilanay ku xiran tahay marka inaa sanulqii baa soo kala dhex gashay istinaaf bayaani ahaanay usoo gashay hadalkan marka qumi leyla buu ku xiran yahay isaga ina naashi'ata alleyli habeenka yacni saacadihiisa hiya iyada ayaa ashaddu darnaan badan wad-an xagga taagsiga alwad-u macnaheedu waxa ay tahay wadcu rijli cala alardi asalka lugta marka aada dhulka dhigto ayaa waxaa la yidhaahdaa yani ayaa wadiga loo isticmaalaa ayb meeshan laakiin isticaaraa ku jirto waxaa loo soo caariyeystay tamakun markaad lugtaada dhulka la hesho oo aada dhulka saarto ood dhigto waa taagan tahay waa tamakun iyo waxaa kuu xasilay waxbaa kuu suuro galay oo waxbaad dhulkii yacni istaag ayaad makansatay halkan marka waxaa la rabaa salaadiibuu qofka makansana marka habeenkii ma yacni in salaada la makansado habeenkaa ku habboon macnuhu sidaas isticaaradaasaa ku jirta qiraa'ada kaleo abu camar uu aqriyayo inaina naashi'ata alleyli hiya ashaddu witaa-an iyada macno ahaan aada bay u macno yacni aada u qiimi badan baa meeshaas isna ku jiro macnuhu waxaa weeyaan ina naashi'ata alleyli habeenka saacadihiisa hiya iyada ayaa ashaddu darnaan badan widaa-an ay muwaafaqatan xagga waafaqitaanka oo maxaa iswaafaqayana qowlka iyo qalbiga ayaa iswaafaqaya habeenka iyo maalinta habeenkaa ku daran waayo habeenka buuq ma jiro saacadii waa degan yahay jawigu shayga aad akrinayso iyo qalbigaaga ta-aurkiisa inay iswaafaqaan taasaa ku darnaan badan wey wiaaan ay muwaafaqatan waa haddii sidaa la akriyana wa aqwamu iyada ayaa toosnaan badan qiilan xagga oraahda iyadaa toosnaan badan ayb meeshaa marka wad-anta iyo widaa'anta macnaheedu sidaa unbay kala noqonaya wad-an marka la yidhaha ashaddu cala almusalli qofka dukanayo inuu salaada makansado iyadaa ku haboonaansho badan iyadaa taagsiga xaggiisa ku daran macnaha tamakunka iyadaa ku daran waa habeenka saacadihiisa widaa'an marka la yidhaahdana bimacnaa muwaada'ata alqalbi walsamci walbasari wallisaan carabkii iyo qalbigii iyo indhihii iyo yacni maqiyo dhegihii iyo kulli inay iswaafaqaan saacadaha habeenkaa ku habboon ayb labadaas macnaa marka ku jira ibnu cabaas wuxuu yidhi kaanat salaatuhum awala alleyl awal salaadoodu waxay ahayd habeenka awalkiisa hiya ashaddu wad-an iyadaa aada u darnayd yaquulu huwa ajdaru an tuxsuu maa farada allahu calaykum min alqiyaami wadalika ana alinsaana idaa naama lam yadri mataa yastayqid macno kala w yani waxaa laga wadaa ina naashi'ata leyli habeenka bilowgiisa waay marka ayaa ku habboon xagga tamakunka see ugu habboon tahay inaad soo kici doonto waqtiga dambe ma ogid marka inaad maalinkii habeenkii yacni awalkiisiiba inaad iska tukato ayaa adiga kuu makansi badan oo kuu suuragalnimo badan qiyaamuleylkaaga maadaama farad uu ahaa si aada cuhdada iyo uga baxdaan waxaa ku habboon habeenka awalkiisa bilowga hore inaad ka tukataan aada dukataan waayo qeybta dambe inaad soo kici doontaan ma ogidiin markaas marka ina naashi'ata leyli habeenka bilowgiisa waay marka halka uu ka bilaabanaya bilowga a cishihii markii la tukada kadib taas ayaa ashaddu darnaan badan wad-an xagga tamakunka iyo makansiga taagsiga ama widaa'an xagga muwaafaqada waa aqoomu iyadaa toosnaan badan qiilan xagga oraahdana iyada ayaa ku toosanoo xagga qiraa'ada iyadaa saxnaan badan lihad-ati nnaas dadkii baa degan wa sukuuni l aswaad codadkiina marka waa degan yihiin qofku marka khulaasadu waxay tahay cibaadatu leyli ashaddu nashaatan habeenka cibaadadiisu xagga nashaadka iyo firfircoonida waa uga daran tahay wa atamu waa dhammaystirnaan badan tahay ikhlaasan xagga ikhlaaska wa akharu barakatan waa badan tahay xagga barakada wa ablaqu fi thawaabi maalinta yacni thawaabkana waa ku xeel dheeraan badan tahay min cibaadati nahaar waa uga xeel dheer tahay marka habeenkii wax badan buu qofku faa-iidayaay uu helayaa ina laka fi nahaari sabxan tawiilan mar haddii habeenkeeda cibaadadaa dheer laga rabo ama qofku inuu soo kacu cibaadaysto la rabo ee maalintii inuu u isticmaalo waay habeenka marka oo xilliga maalintiisa ah wixii shaqo adduunyo uu qabsado xoogaa uu seexdo ou qayluulsado maalintii si habeenkii ou nashaad iyo firfircoonaan uu u helo ina laka waxaa kuu sugnaatay adiga ood leedahay fi nahaari maalinta dhexdeeda waxaa kugu sugnaaday sabxan dabaalasho dabaalashada oo dawiilan aada u dheer ayb sabxan bimacnaa marka waxaa weeyaan qofku marka uu dabaalanayo da nashaad iyo tasaruf iyo gedgadoon iyo dhaqaaq buu leeyahay marka macnuhu waxay tahay ina laka fi nahaari sabxan ay tasarufan maalinta dhexdeeda waxaa kugu sugnaaday ood ku leedahay tasaruf iyo gedgadoon wa taqaluban filmuhimaati danahaada aada ku gedgadoontid sida qofka dabaalanayo uu biyaha ugu gedgadoomayo ayaad adiguna maalintii inaad soo shaqaysato seexato maalintii qabso habeenkiina intiisa badan muhimadiisa cibaado u yaal ayb macnaha marka sabxanta sidaas w ayb oo shaacir baa wuxuu yidhi abaaxuu lakum sharqa albilaadi wagarbaha fafiiha lakumu yaa saaxi sabxun min asabxi waxay idiin ogolaadeen bari iyo galbeed dhulka fa fiiha lakum waxay idinku idin waxaa idinkugu sugan dhulka dhexdiisa bari iyo galbeedba yaa saaxi saaxibkeeyow sabxun ayaad ayaa idinkugu sugan dhexdeeda dabaalasho iyo tasaruf yacnii dhulka xaggan waa ku tasarufaysaan xaggan baad ku tasarufaysaan niman marka mulkigiinu waa weyn yahay buu ka wadaa meeshaad doontaanaad iska maraysaan ood ku tasarufaysaan fa fiiha lakumu yaa saaxi sabxun min asabxi oo taqalubaadka iyo gedgadoonka ka mid ah marka sabxan macnaheedu waa taqalub iyo gedgadoon iyo socosho ayb laba macno labaadna waa jiraa ina laka fi nahaari sabxan ina laka waxaad leedahay oo kuu sugnaaday adiga fi nahaari maalinka dhexdiisa sabxan sunnooyin asub yani subxatu waxaa la yidhaha sunnada salaada sunnada subxa waa la yidhaahdaa sidaana marka waa laga macneeyey macnuhuna marka waxay tahay naafila iyo inaad dukataad maalinta lafteeda ku leedahay dhexdeeda ama subxatan subxan in laga wada naafilada ay laka faraaqan firaaqaad maalinta dhexdeeda kugu sugan ood baahidaada iyo danahaaga iyo aada ku dhammaysato iyo hurdadaada habeenkiina marka fal yakun leyluka lisalaatika habeenkaaguna salaad ha ahaado markii hore waay saasay ahayd waajibay ilaan ayadee wax badanaana la amray nis ama ugu yaraan thuluth marka dambe laakiin wax yar un qofka inuu waqti yar un ka samaysto qofkii saacad samay karo nus qofkii samay karo rubuc qofkii xataa daa'imi karo oo qiyaamuleil ka dhiga karo waa fiican yahay wax uun baa laga rabaa hadda lafteedu oo yacni wanaagsan ina laka waxaa leedahay oo kuu sugnaaday fi nahaari maalinka dhexdiisa waxaa kugu sugnaaday sabxan ayaad ku leedahay tas gedgadoon iyo socsocod dabaalasho dawiilan oo aad u dheer baa maalintii aada leedahay habeenka dadaal habeenkii walidaalika asxaabta marka waxay samey jireen intay seexdaan maalintii ayay waxay u seexan jireen habeenkii cibaadadiisa iyo alla barigiisa waa kii yidhi marka mucaad bnu jabal inii axtasibu anugu waxaan ku ajar tirsadaa buu yidhi nawmatii hurdadeyda kamaa axtasibu liqawmatii sida aan qiyaamuleylkayga ugu xisaabtamaan hurdadana ugu xisaabtamaa buu yidhi waayo waxaan maalinkii u seexanaa waxay tahay in aan habeenkii nashaad helo marka maalintan lafteeda ajar baan ka rabaa oon ka raadina maadaama aan caawa ku gaadayo qiyaamkiisii aan ku ku gudanayo marka maalinkii marka qayluulada iyo qofka hurdo yar inuu seexday way fiican tahay qofkii aan markaas hawl kale iyo wax kale aynan ka dhicin wadkur isma rabbika watabatal ilayhi tabtiilan wadkur xus isma rabbika rabbigaa magaciisa sheeg oo xus watabatal yacni go ilayhi isaga xaggiisa u go tabtiilan go-itaan u go rabulmashriqi huwa isagu alle rabulmashriqi weeyaan qorax soo bax allihii abuurayoo rabbigeed walmaqribi qorax dhac rabbigiis waay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maahane fatakid ka dhigo hu isaga keliya ka dhigo wakiilan kula tala saarta ka dhigoo danahaaga iyo baahidaada iyo xaajadaada isaga u dhiibo isku hallee isaga marka waxaa la asxaabtiibaa marka waxaa la barayaa marka kalsoonida rabbi iyo inay rabbigood ku kalsoonaadaan muhimadda ay hayaanna ilaahay ugu kalsoonaadaan wadkur xus isma rabbika rabbigaa magaciisa xus maxaa ilaahay magaciisa lagu xusaa bitawxiidi waatacdiim alle in la waxido oo la weyneeyo qofka mushriga mar walba ilaahay keligii ma xuso ilaahay iyo qeyrkiis buu xusayaa ama geyrullaahi unbuu afka hayaa afka ku hayaa laakiin mu'miniinta waxaa la barayaa ilaahay inay xusaan magaciisa towxiidkana ay ku xusaan ay ku weyneeyaan dikrigiisa suuratu daha waxaan kusoo marnay nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi iyo nabiyullaahi haaruun markii la diraayey allah wuxuu yidhi walaa taniyaa fii dikrii dikrigayga haka nooginina marka qofka ama daaciga ah ama wax sheegayo ama xaqa yacni muhimadda diinta faafinayo laabudda waxaa laga rabaa marka dikri iyo xus rabbi inuu leeyahay walidaalika culimadii hore waxay dhihi jireen sheikhulislaam ibnu taymiya subaxdii marku fariisto ilaa barqadii wuxuu lahaa jiray wardi iyo dikri aada u badan markaas baa waxaa lagu dhihi jiray marka lagala hadlana wuxuu dhihi jiray haadihi qadwatii intaan aan akrinayo rabbi xusayo ama qur-aan akhris ama dikri ah quraacdayda waayuu dhihi jiray haddii aanan daa'imin oo aanan aqrinin nashaad iyo xoog ma leh dadkan marka ilaahay magacooda dheereeyey oo diinta ilaahay ku anfacay oo yacni waxaa faraha badan ilaahay dikriga wanaagsan adduunyada ugu reebay yacni waxay aad ugu ugaga daydeen nebiga sala allahu calayhi wasalam bay ku daydeen waxayna uga daydeen rabbi ku xirnaantiisa marka in ilaahay lagu xirnaado watabatal u go-go ilayhi ilallahi alle intii kaa u go tabtiilan go-go-itaan u go yacni ay akhlis ileyhi ikhlaasan isaga u barax tir acmaashaada oo dhan keligii u go-noow ee u dadaal isaga xaggiisa ayb meeshaas marka tabatulka xadiid waxaa jiro nahaa rasuulu llahi sal l l slam can tabatul nebigu wuxuu reebay tabatulka tabatulka la reebay noocee waaye midka la reebay waxay tahay qofka inuunan guursanin uu yidhaha guurkii waa ka go-ayaa bes cibaado un baan u go-aa waa la reebay midaan cuhmaan bnu madcuun xadiidkiisa sidaas waa nebigu tabatulka waa naga reebay hadduu noo idmi lahaana waa isdhufaani lahayn saan cibaado un ugu go-no laakiin taas ma la ogolaanin wa tabatal ilayhi tabtiilan marka waxay tahay rabbi caabud isaga keligii aad waaye ma ahan marka yacni waxyaabihii yani isagana nebiguba uu samey jiray guurka iyo waxyaabaha qofka iyo hurdada iyo inuu ka taga ma aha taas rabu lmashriqi wاlmagribi huwa alle rabu lmashriqi weeyaan meeshay qoraxda kasoo baxdo rabbiga abuuray waayo oo iska leh wاlmagribi qoraxda meeshay u dhacdo rabbiga iska leh oo maamulayoo abuuray waayo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahani faاtakidhu ka yeelo oo ka dhigo wakiilan mid la tala saarta rabbi ka dhigo culimada meeshan marka waxay yidhaahdeen laa ilaaha ilaa huwa tawxiidkii waayo marka macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro isaga ma ahani sida aadan cid kale u caabudaynin waa inaadan cid kale u tala saaranin allah ma ahani tawakulkaagana ilaahay dushiisa bis ha ahaado sida cibaadadaaduba ilaahay keliya ay u tahay xaggiisa waayo tawakulku cibaado waay laftiisa nacam waana meesha aada layskaga galo waay nacam waayo qofku marka xaajaadkiisa wax yar iyo wax weynba uu rabbi u bandhigto oo ilaahay uu isu dhiibo si dhab ah uu isugu dhiibo qofkaasi ilaahay xifaadada alle iyo ilaalinta allou haystaa cid wax yeelaysana markaa malena laakiin mushkiladu waxay tahay markaad dhinacna ilaahay ka tala saarato xoogaa dhinac kalena maalkaaga aada uskanayso ilmahaaga mar aad xaggaa fiirinayso ood leedahay dhowraa ilmaha ii shaqaysa dhib ma laha wax hadday ii yimaadaan aniga ilmaa ii joogan hadday wax ii yimaadaan xoogaa aan isku badbaadiyo waa haystaa waxaas qofka inuu waxaa la raba ka baxo hadday ayagu haddaad ilaahay isu dhiibto keliya ilaahay isaga kusoo adeejinayo ayaga haddii laakiin aadan rabbi isu dhiibin waxaa laga yaabaa iyagaba inay cadow kugu noqdaan banaan waxaasoo dhan marka asbaabta iyo yacni musababaadka kulli rabbi baa abuuro taas marka waxaa la rabaa in ilaahay looga kalsoonaado macnaheedu maahan marka inaan asbaab la qaadanin waa la dadaala asbaabtii sharcigu ku amray waad qaadanaysaa laakiin inaad iyada isku hallayso maya sidii shuucigii oo kale marka laa ilaaha illaa huwa ibnu kathiir wuxuu leeyahay sida aada ilaahay u waxidaysid isaga keliya u tala saaro cid kale ha isku hallaynin wasbir sabar calaa maa kii korkiisa ku sabar yaquuluuna ay dhahayaan oo warxumada ah oo kuwan gaalada ay ku leeyihiin kaa korkiisa ku sabar wahjurhum wahjur iskaga tag hum iyaga iskaga tag hajiran tegitaan jamiilan qurux badan iskaga tag mar haddii marka tawakul iyo tala saarasho iyo la sheegay tawakulka waxyaabaha qofka ku qabto waxaa ka mida ama u sahlo sabarka marka alla wuxuu leeya wasbir sabr calaa maa kii korkiisa ku sabar yaquuluuna ay dhahayaan waxay dhahayaan hadda yani hadda mushrikiin lagama soo sheekaynin yaquuluunadan waawdan oo damiirkana mushrikiintaa loo celiya siyaaqa keenaya macnaha waa laga fahmaa meesha min baabi xataa tawaarad bilxijaab oo kale marka wasbir calaa maa yaquuluunana macno weynaa ku jiro sabarka saddex nooc waaye daacada in lagu sabro macsida in laga sabro qadaha iyo qadarkana lagu sabro ibnu taymiya wuxuu leeyahay marka dacwada laga hadlaayo ama baabu dacwa la jooga dacwa ila allah ee nooca sabarka weliba aada loogu baahan yahay midkan waaye oo asabru ala cala alqadaai walqadar qadaha iyo qadarka in lagu sabro waayo waxa ilaahay kuu qadaray laba nooc waaye noocna bani aadam sababtiis ku imaan maayaan sidaad u joogtay baad iska xanuunsatay ilmihii baa kaa dhinteen waa masaa-ib xag alle kaaga timid bani aadam aan sababsanaynin middaas wuxuu leeyahay sabarkeedu waa sahlan yahay laakiin meesha dhibka badan waxa ay tahay bani aadamka wax kaaga imaanayo qadaa iyo qadar waxa ilaahay kuu qadaray laakiin bani aadam sabab u yahay naftu waxay jece bani aadamku wuxuu jecel yahay dadka inuu ka aargoosto oo aan laga lagu tumanin ayuu aada u jecel yahay aargoosiga bani aadamku waa jecel yahay marka in wax ilaahay kuu qadaray bani aadamna sabab u noqda dhib bani aadam kaaga imaanaya inaad u dul qaadato oo aad xag alle ugu sabarto arrin sahlan ma aha walidaalika wuxuu yidhi caaqibada sabarka noocaas ah nasri iyo guulow keenaa noocaas sabarkaas walidaalika ambiyada ilaahay noocaasa ilaahay ku arsuqay sabarkaas xadiidkii nebiga uu ka sheekeeyey ninkii qowmkiisii ay dileen oy dhiig ka keeneen oy garaacayaan wahuwa yamsaxu dama min wajhihi isagana wejigiisa dhiigga uu ka tirtiraayo uu leeyahay allahuma kfir liqowmii fa inahum laa yaclamuun ilaahu qowmkayga ha ciqaabin arrintan ha ku ciqaabin iska daa iska dhaaf waxba ma oge ambiyadaa ilaahay marka dambe ciribtooda dambe guusha iyo nasriga ayagaa la sii jiray buu yidhi nabigeennana dabcigiisu muxuu ahaa naftiisa uma aargoosa jirin ilaahay inuu u aara maahana isaga ma aarsa jirin ayb marka meeshan marka wasbir calaa maa yaquuluuna iyo calaaqada dacwada ka dhexayso nebiga ile markaa waa la markaasaa lasoo diray arrintan marka sabar inuu u baahan yahay oo qasab ay tahay yaa loo tilmaamaa wasbir sabr calaa maa kii korkiisa ku sabr yaquuluuna ay dhahayaan wahjurhum iskaga tag iyaga hajran ka tegitaan jamiilan qurux badan waa intaan jihaadka la farin culimada qaar saasay leeyihiin wahjurhum hajran jamiilan waa mansuuq bay dhaheen oo aayatu sayf iyo waxbaa lagu nasakhay laakiin waxaa fiican in la yidhaha mansuuq ma ahane waa xaalad un ee ta kale waana la jihaadi karaa wahjurhum hajran jamiilanna waa la samay karaa oo nebigu xataa markuu madiino joogay uu dagaalamayay haddana mararka qaar cafiska iyo iska dhaafidda iyo kama tegi jirin oo marka iska hor imaan maayaan marka aayadan iyo aayadihii kale jihaadka dhinac walba ma iskaga hor imaanayaan maadaama aynan dhinac walba isaga hor imaanaynin markaa naskiga waa laga fiican yahay min baabi nas-i waayo in la dhaho waana ka hadalnay marar badan wadarnii iga tag aniga ayuu alla leeyahay iyo walmukadibiina kuwa adiga ku beeniyey iyo aniga naga tag uli nacmati nicmaysiga u saaxiibka ah kuwa mukadibiinta oo ulinacmati tanacumka iyo nicmaysiga u saaxiibka ah wamahilhum u koro oo u sugo kuwaasi qaliilan tamhiilan sugasho sugashada oo qaliilan aada u yar iska u sugo ayb wadarnii walmukadibiina usluub carabi baa wuxuu yahay qofku marku rabo inuu qof yacni ciqaabo hebel iyo aniga nakal noo kala dhexbax neesukeen daa hebel iiga tag aniga ii daa oo igaga tag yacni waxaan ku dhiga waa la arkaa waay marka wadarnii walmukadibiina marka macnuhu wuxuu yahay wadarnii aniga iga tag nebi maxamedo ha igala hadlin kuwan kuwan shanigooda ha igala hadlin oo ha igala waramin wadarnii iga tag aniga iyo walmukadibiina wa mukadibiika kuwa adiga ku beeniyey nesukeen daa wey waawga waawlmaciyana qaaraa ka dhigo oo macalmukadibiina aniga iyo kuwa mukadibiintii adiga ku beeniyey yacni naysukeen daa iyagoo marka macayga ah marka maciyada maxay keenaya haddaad naysaga keen tagto waan waa tahdiid weeyaan marka waa ciqaaba waa aayadda dambaana qariino u ah ayb kuwaasoo mukadibiinta oo ulinacmati nicmada u saaxiibka annacma marka fad la fadxiyo la kordhigo bimacna tanacum waay kuwa yacni nicmaysiga iskaga jiro iyo faakihaysiga oo nicmadii alle ku batraamay oo ku kibray kuwaa i aniga naisu keendaa buu alla leeyahay wamahilhum wamahil sugo hum iyaga u sugo qaliilan tamhiilan sugasho qaliilan aada u yarna u koro oo u sugo iyagaaba marka la qabanayaa inta badan marka qofka waxa dacwada ka leexiyo xaqa ka leexiyo tawxiidka ka leexiyo addoon alla inuu noqdo ka leexiyo waa nicmada markuu xoogaa wax helo oo uu tanacum markuu position markuu helo magac markuu helo xoolo markuu helo awood markuu helo waa waxyaabaha inta badan leexiyo oo xaqa ka leexiyo ayb walidaalika atbaacu rusul waxay u badnaa jireen dadka rususha ilaahay raaca waxay u badnaayeen dadka aan wax badan haysanin xoolaha badan aan lahayn oo fuqarada ah walidaalika kuwan kale waxay dhihi jireen maa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadilunaa baadiya ra'yi iyo waxyaabahaasay dhihi jireen oo inay eriyaan iyo rususha waxay dhihi jireen iska eriya kuwan markan maal iyo bosishan iyo madaxtinimo iyo waxbay u xilanayaan shaydaanka iyo nafta marka meelahaasay kasoo gelaysaa ina ladaynaa ankaalan wajaxiima waطacaama daa gusatin wacadaaba aliima ina ladaynaa agteenna waxaa ahaaday ankaalan xarko ayaa ahaaday oo lugaha looga xiro wajaxiiman cadaab jaxiima oo kulul ayaa ahaaday wa dacaaman cunto ayaa agteenna ahaaday cuntada oo daa gusatin qodax u saaxiib ah oo aan hungurigaba maraynin iyo wa cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayaa agteenna ahaaday intaasaa loogu goodiyey marka ina ladaynaa agteenna waxaa ahaaday ankaalan ayaa ahaaday xarko ankaalan quyuudan cidaaman waa xarko waaweyn laa tanfaku abadan aan marnaba fakanaynin waaxiduhaa naklun waaye ayb aqlaal marka la yidhaha waa bir waa marka xariga uu bir ka samaysan yahay ankaal marka la yidhaahdana waa marka uunan bir ka samaysnayn oo xarig uu yahay ina ladaynaa agteenna ankaalan ayaa ahaaday xarko wa jaxiiman baa ahaaday jaxiimaa ahaatay wa طacaaman iyo cunto ayaa agteenna ahaaday cuntada oo daa gusatin qodax u saaxiib ah ay gayra saa'iqatin ma gudbayso gudaha yacnii qoorta ama cunaha ayay ku dhegaysaa markay cunaha gasho hoosna ma u degayso mana kasoo baxayso cuntadaana marka waa shajaratu zaquum iyo addariic ayb ina shajarata zaquumi طacaamu اlأhiim suuratu suuratu duqaan aan kusoo marnay iyo wa cadaaban cadaab ayaa agteenna ah cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo oo laxwinayo yowma maalin buu agteenna ahaaday cadaabkaasi tarjufu ay gilgilanayso al ardu dhulkii ay gilgilanayso iyo waljibaalu buurihii ay gilgilanayaan wa kaanad ay ahaatay aljibaalu buurihii kahiiban bacaad bacaadka oo mahiilan aada u jilicsan oo daadanaya isaga dhan marka yowma waxaan ku tacalujinaynaa maa tacalaqa bihi ladaynaa waxay ku tacalluqday ladaynaana waa daraf istaqara ayay ku tacalluqi jirtay ayay ku tacalluqma ina ladaynaa agteenna waxaa ahaaday kaa-inantaa oo kale unbaa lagu tacallujinayaayo yowma maalin ayuu ahaaday agteenna cadaabkaas yowma maalin tarjufu ay lulanayso ay gilgilanayso alardu dhulkii iyo waljibaalu buurihii dhulkan waa taagan yahay waana weyn yahay waa ballaaran yahay hadda buurahaanina dhulka ayay ku qotomaan lama dhaqaaji kara waa aragteen ilaa in ilaahay dhaqaajiye maahan qiyaamuhu marka labadaasi waa intay wax yar noqdaan bay ayay dhaqdhaqaaqayaan wa kaanad ay ah waxay ahaatay aljibaalu buurihii maadi baa laga cabiray litaxaquqi wuquucihi waay wa kaanat waxay ahaatay aljibaalu buurihii waxay ahaatay kahiiban bacaad bacaadka oo mahiilan jilicsan oo shubmaayo isaga dhan daadanayo bacaad yar markuu meel iskorkoro ee bacaadku khafiif waayo waana jilicsan yahay saa haddaad u yacni loo riixo isaga dhan waa daadanaya marka buurihiibaa waxay noqonayaan bacaad qubanayo oo daadanayo oo kale maalinkaabuu marka wuxuu leeyayaan yacni agteenna uu cadaab ku yahay inaa arsalnaa ilaykum rasuula shaahida calaykum kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula inaa anagu arsalnaa waxaan dirnay ilaykum idinka xaggiina waxaan usoo dirnay rasuulan rasuul rasuulka oo shaahidan marqaati furayo calaykum korkiina ku marqaati furayo kamaa sidii arsalnaa aan ugu dirnay ilaa fircawna fircawn intii ka ah rasuulan aan ugu dirnay facasaa waaba caasi waa caasiyey fircawnu fircawn alrasuula rasuulkii loo diray buu caasiyey fa aqadnaa waanu qabanay hu fircawn akhdan qabasho ayaan qabanay qabashada oo wabiilan aada u daran culus oo adag ayaan qabanay labadan aayad nebigaa lagu sabarsiinaya waxaa laleeyahy nimankan quraysh inay adiga ku diidaan sababna ay uga dhigaan wiilkii annaga dhexdeenna ku dhex dhashay oo dhexdeenna ku koray miyaa ilaahay soo diray oon raacaynaa arrin cusub maahan baa la leeyahay oo fircawnba nebiyullaahi muusa buu sidaas ku diiday wuxuuna yidhi waa wiilkii aniga gurigayga ku koray maan hadda raaca waxaani marka wax hore loo soo maray waayo alam nurabbika fiina waliidan walabista fiina min cumurika siniin wafacalta faclataka alatii facalta waa tii uu yidhi kuwanna sidii oo kale unbay leeyihin marka iska dulqaado iska sabar tasliyaa ku jirta inaa anagu arsalnaa waan dirnay ilaykum idinka xaggiina haddaad reer quraysh tihiin ama yacnii ummaddii nebiga markaa uu laga soo dhex diray rasuulan ayaan dirnay xaggiina usoo dirnay rasuulka oo shaahidan markhaati kaco calaykum korkiina ku markhaati furo kamaa sidii arsalnaa aanu dirnay ilaa fircawna fircawn intii ka ah aanu u dirnay rasuulan aan ugu dirnay waa nebiyullaahi muusa tashbiiha marka nabiyullaahi muuse loo keenay meeshaas waaye sidaasuu saaxibu taxriir watanwiir uu leeyahay facasaa fircawnu fircawn waa caasiyey alrasuula rasuulkii buu caasiyey waa rasuulkii hadda lasoo sheegay waa cahdi dikri ah weeyaan asha marka fa aqadnaa waanu qabanay huu fircawn ayaan qabanay akhdan qabasho wabiilan oo daran fa kayfa waa yaabe sideebaa tattaquuna aada uga dhowrsanaysaan in kafartum haddaad kufrisaan yowman maalin see uga dhowrsanaysaan maalinka oo yajcalu yeelayo alwildaana ilmaha dhallaanka ahee yaryar ka yeelayo shiiban kuwa ciraystay ka dhigayo howlka iyo shidada jirta darteed maalinta oo asamaau samadu munfatirun mid dildilaacaysa ay tahay bihi yacni ay fiihi maalintaa dhexdeeda ay dildilaacayso kaana wuxuu ahaaday wacduhu alla yaboohiisa mafcuulan ku la samaynayo kaana wuxuu ahaaday wacduhu maalintaa ballanqaadkeeda mafcuulan ku la falayo oo la samaynayo aayaddanna marka rabbi labadan aayadba wuxuu ku cabsi gelinayaa dadkii qiyaama lagu cabsi gelina cabsida marka laga hadlayo marna da ilaaha weyn ka cabsadaana la leeyahay marna waxaana la leeyahay war maalintaa weyn ka cabsada min yacni weynaanteedana waxaa ku tusayo bani aadamkan daciifka adoo ah in rabbigii ku abuuray lagu horkeeno oo weliba maxkamad lagugu horkeeno midaas baa marka mowqif aada u weyn ka dhigaysa qiyaamaha walidalika fii suurati lmudafifiin aan ugu tegi doonaa yowma yaquumu nnaasu lirabbi اlcaalamiin alaa yadunu ula'ika anahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim allihii weynaabaa marka maalin weyn ku sheegan weynaanteedana maxaa waaye yowma yaquumu nnaasu lirabbi اlcaalamiin dadkii baaba rabbi usoo istaagayo marka asamaau munfatirun bihi asamaau samadii fa kayfa sideebaa tattaquuna aada uga dhowrsanaysaan in kafartum haddaad kufrisaan ood gaalnimo adduunyada uga baxdaan seed uga gaashaamanaysaan ood uga dhowrsanaysaan yowman maalin see uga dhowrsanaysaan yacni maalintaa miyaad dhowrsano dhowrsoonaan miyaad helaysaan haddaad gaalnimaba ku dhimateen maalinka oo yajcalu ka yeelayo alwildaana ilmaha dhallaanka ahee yaryaree dhashay shiiban kuwa ciraystay ka yeelayo yani cirada bani aadamka marka laga hadlayo waxa keeno maxaa ciro keena haddii laisweydiiyo cira waxaa keenta faker iyo walwal iyo yacni halgan iyo dhib iyo rafaad unbaa ciradu ay kusoo baxdaa marka cunug yar oo aan waxaasba waxba ka ogeynba hadduu ciraystay ee shidada maalintaa uu gartay oo ay saamaysay maxaad u malaynay maalin yar miyaa marka maalinka oo asamaa-u jumladanna marka yowmanta un ka sifee maalinka oo asamaa-u samadii munfatirun ay tahay tu dildilaacayso bihi ay fiihi maalintaa dhexdiisa ay dildilaacayso kaana wuxuu ahaaday wacduhu maalinkaa ballanqaadka la ballan qaaday iyo yaboohiisu mafcuulan ku la falayo o la sameynayo haddii la doonana asamaa munfadirun jumlo mustanafa laga dhigan karaa ina haadihi ina haadihi tani oo suuradan ah tadkiratun weeyaan waa waanowa ina haadihi tani tan oo suuradan ah tadkiratun waano waaye faman qofkii shaaa doono ittakhada wuxuu ka dhiganayaa faman qofkii shaaa doono ittakhada wou samaystaa ilaa rabbihi rabbigii intii ka sabiilan jid ayuu ka samaysanayaa uu marka rabbigii ugu dhowaado uu ku caabudo ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min huluthay leyli wanisfahu wahulutah ina rabbaka rabbigaa yaclamu waa ogyahay annaka adiga taquumu inaa istaagaysid adnaa wax ku dhow ama ka yar min huluthayi leyli habeenkii saddex dalool laba dalool wax ku dhow ama wax yar ka yar inaad taagnaanaysid ood istaagaysid oo rabbi isu taagaysid rabbi waa ogyahay ayb wa nisfahu yacni niskiisa habeenkii nisfa leyli habeenkii niskiisii wax ku dhow inaad istaagaysid rabbi waa ogyahay wa huluthahu habeenkii saddex dalool dalool wax ku dhow inaad istaagaysid rabbi waa ogyahay adiga iyo wa daa'ifatun koox min aladiina daaifada kooxda oo min aladiina kuwii kamida macaka adiga macaada ahaaday kuwa kula jiro marka meeshaa wanisfahu iyo wahuluthahu laba qira'a ku jirto wanisfihi iyo wahuluthihi in la aqriyo iyo wanisfahu iyo wahuluthahu labadaba marka yacni waa la aqriyey ahlu maka iyo ahlu kuufa nisfahu wahuluthahu bay aqriyeen binasbi fa-da iyo iyo ha'daba macnuhuna marka waxa uu yahay taquumu nisfahu wa huluthahu yay ka dhigan tahay ayb qura-da kalena waa nisfihi iyo waulu adnaa min huluthayi leyli yani wa min nisfihi wa huluthihi saasoo kale marka iyadana ay noqonaysaa ayb wada adiga inaad taagnaanaysid marka wax ku dhow habeenkii saddex dalool labo nus thuluth adiga iyo wadaa'ifatun koox oo min aladiina kuwii ka mida macaka adiga macaada ahaaday oo adiga markaa yacni kula jiro wallaahu alle yuqadiru isaga ayaa jaan gooynayo oo qadarayo oo og alleyla habeenka saacaadkiisa iyo wanahaara iyo maalinka ee yaclamu miqdaara thuluhihi wa nisfihi wa thuluthayhi yacni waxaa la sheegay saddex dalool labo nus saddex dalool meel saacadahaasi ilaahay baa jaangooyo oo qadarkooda og oo si yacni si xog ogaal ah u og adiga marka intaabaad taagan tahay laakiin allay u xisaaban tahay waa dana og wallaahu alle yuqadiru waa yacni wuu qadarayaa oo waa kwaa jaangooynayaa wuu og yahay qadarka alleyla habeenka iyo wanahaara buu jaangooyaa oo yaclamu miqdaara alleyli wanahaar ayuu og yahay saacadahooda calima an lan tuxsuuhu calima uu ogaaday alle wuxuu ogaaday an lan tuxsuuhu anhu shaniye lan tuxsuu inaydnan koob koobi karin oydnan koobaynin hu habeenkii inaydnan koobaynin kulligiis rabbi yacni waa ogaaday damiirka marka wuxuu u laabanayaa masdar mafhuum ah oo wallaahu yuqadiruda laga fahmay ayaa ayu ayaa loo celinaa damiirkan oo macnuhu wuxuu noqonayaa calima wuxuu ogaaday alle an lan tuxsuuhu anhu shaniye lan tuxsuu in aydnan koobaynin oynan koobi karin hu taqdiira saacaati leyli wannahaari habeenka iyo maalinka saacadahooda jaangooynteeda inaydnan koobi karin rabbi subxaanahu watacaala waa ogyahay wuu ogaaday marka hadde ilaahay wax jahliya oo ka horeey uga horeeya maba jiraan mar walba ilaahay horena waa u ogaa dambana waa uu ogyahay waxa marka cilmi usoo kordhaya ilaahay ma jiro oo markii hore uunan ogeyn abadan qaar marka waxay leeyihin calima an lan tuxsuuhu inaydnan arrintaa macrifadeeda awoodi karin rabbi waa ogyahay ayb faqra uu aqriya fataaba calima wuu ogaaday alle anhu shaaniye lan tuxsuu inaydnan koobaynin hu habeenkii iyo maalinkii saacadahooda jaangoyntooda faqra uu aqriya fataabadha wuu soo laabtay alleh calaykum korkiina ayuu kusoo laabtayo cafis iyo fudaydin ayuu idinku soo noqday alleh markii hore waa la idinku farad yeelay markan dambena ilaahay subxaanahu watacaala waa idin cafiyeyo waa idinka dhaafayo cafis baa soo socda fataaba wou soo noqday alle calaykum korkiina kusoo noqday fudaydin buu idinku soo noqday inuu idinka fudud fududeeyo wuxuu idinku adkaaday ee faqra uu aqriya haddaba maa waxa tayasara fududaado min alqur'aani qur-aan ah aqriya iska aqriya yacnii qur-aankii salaadii baa laga wadaa wuxuu idiin fududaado dukada faradkii hore marka meelihii lagu nasakhay waa kan calima wuxuu ogaaday alle anhu shaaniya sayakuunu inuu ahaan doono mardaa kuwa jiran minkum idinka inay idinka mid ahaan doonaan buu rabbi ogaaday kuwa jiran oo jiran doono inay idinka mid ahaan doonaan idinka mid noqon doonaan sidaa buu rabbi subxaanahu watacaala uu ogaaday iyo wa aakharuuna kuwa kale mardaada ku cadaf iyo wa aakharuuna kuwa kale inay idinka mid ahaan doonaan buu rabbi ogaaday kuwaas oo yadribuuna soconayaan fil ardi dhulka korkiisa ku soconayo oo tijaaro iyo macaash iyo yacnii wixii ilaahay u xalaaleeyey raadinteeda yabtaquuna xaal ay dalbayaan min fadlillaahi ilaahay fadligiisa iyagoo dalbaya dhulka ku socdo iyo wa aakharuuna kuwo kale inay idinka mid noqon doonaan buu rabbi ogaaday kuwa oo yuqaatiluuna dagaalamayaan fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku dagaalamayo ee qofkii markuu jihaad ku jiro oo safar iyo dagaal iyo cabsi u dheer tahay habeen oo dhan ma taagnaan karo qofku marka uu dan reerkiisii ugu maqan yahay uu shaqaysanayo oo yacni ganacsi iyo safar iyo howl ou ku jirana habeenkii oo dhan ma taagnaan karo qofkii jiranna sidoo kale habeen ma taagnaan karo qofku waa jirana marka saddex sinfi baa la sheegay kuwa jiran oo takfiifka sabab looga dhigay kuwa jiran baa idinka mid noqon doono kuwo dhulka ku socdo oo yacnii ilaahay fadligiisa raadiyo oo isagu shaqo xalaala shaqaystaa idinka mid noqon doonaan kuwo diinta nafci ugu maqan oo diinta u dirirayo u dagaalamayo oo muslimiinta difaac ugu jiro ayaa idinka mid noqon doono ay qiyaamuleylku intaba uu ku wada adag yahay mar hadday sidaa jirta marka waa la idiin fududeeyo isaga dhan maa laga tegaa marka maya faqra-u maa taysara minhu wixii idiin fududaado aqriya marka takfiifkii marka waa la sababeeyey marka halkan asnaaftan saddexdaa dartood baana alla u fududeeyey meeshaa marka naski inuu jiro waa caddahay marka oo qumi leyla qumi leyla ilaa qaliilanta in la nasakhay ayb waaqiimuu ooga asalaata faqra-uu aqriya dhammaa wixii tayasara fududaaday minhu qur-aanka xaggiisa idinka fududaado aqriya waaqiimuu ooga asalaata salaada ooga oo toosiya waaatuu siiya azakaata zakadii siiya waaqriduu amaahiya allaha alleh qardan amaaha xasanan wanaagsan amaahiya oo ilaahay wax u dhiibta waay intaad wax la baxdaan rabbiyaad ka helaysaan agtiisa wamaa wixii tuqadimuu aada hormariseen lianfusikum nafihiina aada u hordhigteen ood u hormariseen oo min khayrin khayr ah tajiduu waad helaysaan hu shaygaa ayaad helaysaan cindallaahi ilaahay agtiisa xaal uu yahay huwa isagu tajiduu waad helaysaan hu shaygaa ayaad helaysaan aada la baxdeen cindallaahi ilaahay agtiisa huwa isaga khayran ayaad helaysaan isagoo khayr ah baad helaysaan marka marka khayran waa mafcuulkii labaad oo wajadada tajiduu hu mafcuul koowaad waayo khayranna kii labaad marka huwadana waxay noqonaya damiir fasli ama cimaad midka kuufiyiintu ay dhahaan wamaa wixii tuqadimuu aada hormariseen lianfusikum nafihiina aada u hormariseenoo min khayrin khayr ah tajiduu waad helaysaan yacni hu isaga cind allaahi ilaahay agtiisa huwa kaas aada la baxdeen khayran baad helaysaan isagoo ah khayr ayaad helaysaan isagoo khayr ah yaad helaysaanoo khayr badan isagoo khayr badan waa afcalu tafdiil wa acdama weynaan badan ajran xagga ajriga ku weynaan badan oo ku khayr badan isagoo sidaa abaad helaysaan wastakfirullaha wastakfiruu dembi dhaaf dalba allaha alla ka dembi dhaaf dalba in allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun oo naxariis badan waxay marka hore aada u hormarsataanna ood rabbi u dhiibataanna iyagoo sidii hore ka khayr badan oo ka weynin badan ayaad helaysaan wastakfiruu dembi dhaaf dalba allaha alla ka dembi dhaaf dalba in allaha alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih